horta dee qaxootiskiisaba qofka markuu qaxootin noqonayo durufooyin ayaa ku qasbaysa inuu qaxootin noqdo durufooyin nabadgelyo durufooyin maaragtay wadanka ay markaa kasoo qaxayaan dhibaato ka jirta la-aligeed ayay qaxooti u yihiin marka waa dad iyagaba dhibaataysan mana qabna inay dad dhibaataysan ay dawlad kale oo dib udijin u sameynaysa inay dhibaato ku noqon karaan laakiin haddii hadda aan kuu sheegan yacni shaksiyaadka intay dhan yihiin soomaaliyeed labada kun iyo shan iyo tobanka marka laga soo bilaabo intaa ka horeysa soomaali badan unbaa bixi jirta sanad wal laakiin labada kun iyo shan iyo shan iyo tobanka ilaa iyo toddoba kun iyo toddobaatan iyo afar soomaaliyeed ayaa maraykanka maaragtay ka heshay dibudejin labada kun iyo lix iyo tobankana sagaal kun taqriiban toban kun soomaalidan ayaa ka heshay dibudejin wadanka maraykanka sanadka hadda maaragtay aan labada kun iyo toddoba iyo tobanka oo hadda aan soo gudubnayn ilaa iyo ilaa iyo laba kun laakiin intaa ka badan yani hadda haddaan kaaga soo qaado taqriiban qaxootiyaha aan u baahnan idijin loo sameeyo wadanka maraykanka sanadkada aan soo dhaafnay keli ah waxaa taqriiban labaatan kun oo soomaali ah ayaa diiwaan gashiyan inay sanadkaas baxaan marka waa haddee waa culeys ku imaaday arrinta dib u dejinta soomaaliyeed markii dowladda maraykanka hadda la doortay ay maaragtay amar cusub ay soo saartay dadka aysan u suuro gelin inay yimaadaan waddankan laakiin broseeskoodu ama soo bixitaankoodu uu dhammaaday waxaa ku jiray dad baahi gaara qaba dad jiran ayaa ku jiray oo qaarkood ay qabaan jirooyin halisa oo ku jira xanuuno wadnaha iyo kuwo kale bal ka waran dadka iyaga waxa aad ka maqashay iyo dhibka gaaray intuu leegyahay dadka runtii haddee dhib aada iyo aada culus ayaa gaaray taqriiban dad caafimaad u baahan caafimaadooda waa howl degdeg a weeyaan howl wakti sugi karta ma aha marka dadkaasi haddee inta oo kiisaska aan kuu sheegay qaarkood inay ku jiraan ayaa laga yaabaa oo haddee dadkii aan diiwaan gelinay iyo intii baxday markaad isla fiirisa dad aada iyo aada u yaraa baxay marka qaarkood dadka hadda aan nambaraha aan kuu sheegay qaarkood waxaa laga yaaba inay caafimaad yihiin qaar haddee ilaa iyo xag dawladaha kale oon la kaashanayna oo maraykanka ahayn ayaan runtii qaarkoodna lala kaashadaa oo ciidan intay ka qaadi karaan ay ka qaadaan weliba qaxootiyaha soomaaliyeed oo dhowr iyo labaatan sano xarooyin ku jiray ku dhibaataysan anigana aan dareemayo runtii inay caalamku iska iloobay maadaama dhowr iyo labaatan sano ay waddanka ka maqnaayeen oo dhibaatooyin kale oo caalamka ka jira sida hadda yemen iyo syria iyo south sudan oo crisiskooda u yahay mid hadda socda oo qaxootiyaha ay kasoo qufmayaan ayaa laga yaabaa dareenka caalamka inuu u wareegay marka waa midda keenta aniga in la magacaabo oon arrimahanito aan u samayna maaragtay dood iyo advocacy shacabka soomaaliyeed oo ku dhawaataysan wadamada dariska ah islamarkaasna runtii aan rajaynayna inay dowladaha caalamka qaxootiyaha soomaaliyeed taariikhda uleh qaaditaankooda inay runtii ay ka fiirsadaan yani hadda go-aamada hadda ay gaarayeen oo kale oon u arkay inay dhib weyn keeni karta shacabka soomaaliyeed ee qaxootiyaha kueh wadamadan somaliya dariska la ah wa garta dadkan dib udejinta waxa u samayn jira dabcan dowladda maraykanka waana wax dowladda maraykanku ay ugu yaboohday soomaalida iyadoo qayb ka gudanaysa waajibaadkeeda caalamiga ah ee martigelinta iyo ilaalinta dadka qaxootiga ma la dhihi karaa dowladdan xilligan jirta iyadoo dabcan dee ficilkeedii loo jeedo haddana ma la dhihi karaa waxay dayacday waajibaadkii caalamka ee ka saarnaa martigelinta qaxootiga soo dhoweynta qaxootiga iyo dib udejinta qaxootiga horta runtii haddee go-aanka markuu soo baxay go-aan haddee oo dabcan na farax geliyey oo na raaligeliyey runtii ma aheen waa go-aan aan runtii weliba ka codsanayno inay dowladda maraykanka ay dib u eegto ayna ka noqoto laakiin dowladda maraykanka ilaa hadda waxaan rabnaa inaan ugu mahad celino runtii oo oo dhab ah waa dowladda ugu deeq badan arrimaha qaxootiga caalamka kuwa soomaalida keli ma aha waad ogsoon tahay caalamkan lixdan iyo shan milyan oo shacab ah ayaa kasoo qaxay wadamadoodi oo wadamo kale qaxooti ku ah kuna dhibaataysan daryeel iyo ilaalis iyo iyo caawinaadna u baahan dowladda maraykanka runtii waxay ku amaanan tahay ilaa hadda inay tahay dowladda ugu deeq badan marka la yidhaahaa barnaamijka qaxootiyaha iyo daryeelkooda wadamada ay kusoo qaxeen laakiin nidaamkan hadda oo ah dib udejinta oo shacabka soomaaliyeed kelima ahee wadamo kale aad moodo inuu yara galaaftay waa nidaam hadda anagu aan leenahay haddii cabsida ay tahay nabadgeliyo dadka qaxootiga iyaga nabadgelyada kasoo carareen iyaga laftigooda u baahan maaragtay difaac iyaga u baahan daryeel iyaga u baahan in loo naxariisto marka dad khatar ku noqon kara ma aha wadanka ay tageen oo dib loogu dejiya waxaana qabnaaba kuwa tegay hadda inay wax badan oo fiican ay kusoo kordhiyeen weliba hadda qaxootiga soomaaliyeed runti waxay ku ammaanan yihiin dadkii maraykanka aaday inay kusoo kordhiyeen saaxadda iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda maraykanka wax aada iyo aada loo taaban karo oo yani oo qiimo badan leh marka hadde go-aankan waa go-aan aan isleenahay dowladda maraykanka wakti unbay ka noqon doontaa waxaana rajaynana wakti dhow ina go-aanka ay ka laabato wax wara ma ka haysaan dadkii ku qornaa diyaaradaha ee baaqday ama leynkoodu gabagaba marayey ama kuwii garoonkaba laga soo celiyey iyo nairobi ee ku laabtay dhadhaab xaaladooda waxay ku dambeeyeen qaar ka mid a inay jiraan kuwo soomaaliya ku laabtay inay jiraan kuwo tahriibay wax wara ma ka haysaan dadka oo aad ku daba gasheen hadda dadkan ogta markaba hay-adda gacanta ku haysay hay-adda ayaa maaragtay processkeeda iyo nidaamkeeda iyo diiwaangelinteeda iyo codsiga hay-adda unbaa iskale ilaa iyo waktigii ay ka baxayaan oo wadankii mase maraykanka ha ahaada mase wadan kale dibadejin ha ka helaan ilaa iyo waktiga ay ka baxayaan hay-adda unbaa gacanta ku haynayso haddayna bixin haddee weli hay-adda unbaa gacanta ku haynayso siday usii haayeen marka dadka haddee waa un dad aan jecelnahay inay sabraan annagana aan dadaal u muujinayno inaan ilaa dowladihii go-aankaa gaaray dowladda ila u madax banaan go-aankeeda marka horena waxaa lagu qaaday ogolaanshaha mase xataa waxaa lagu diiwaan geliyey rajo laga qabo inay dowladdaasi ogolaanayso haddana waxaan ka ka warsugaynaa runtii oona ka rajo qabnaa in go-aankaasi laga noqdo oo weliba khasuusan aniga haddaan ahay ergeyga arrimaha soomaaliya wakti walba oo fursad walbaan u hela dowladda maraykanka iyo dowladaha kaleoo dibadejinta soomaalida u sameeyaba wakti walba waxaan ka codsadaa inay soomaalida weli baahi ee jirta wadankiina weli uusan diyaar noqonin oo runtii yani wadan hadda shacabkiisa ku laami kara aynan ahayn islamarkaasna kuwa diiwaan gashan ay yihiin kuwa ugu dhibaato badan ugu dhibaataysan oo u baahan si degdeg in loo loo caawiyo oo loo qaado marka waxaan waa un waxaa lagu jiraa campaign masana af ingiriis ku dhahan advocacy in arrintani dowladahaas ay qusayso runtii aan kala hadalno